annaga ka haayad ahaan iyo ka mashruuc tis balaas la yidhaahda ka ahaan doorkayagu waa door kooban annagu waxaannu taageernaa bulshada iyo dowladdooda waxaannu ka taageernaa wixii horumarkooda ay kor ugu qaadan lahaayeen go'aan annagu ma goyno go'aanka wuxuu ka go'aa bulshada iyo dowladdooda oo wada tashtay waxaan u baahannahay marka dhallinyaro in ujeedka u weyn aan u imaanayna waxay ahayd in la helo isku xir dhallinyarada dallad guud iyo dhallinyarada degmada qandala sidii laisugu xiri lahaa sidii dhallinyaradu qandala ay qayb ugu qaadan lahayd shaqooyinka dhallinyarada puntland ka socda ay qayb ugu ahaan lahayd runtii marka sidaa leeyahay qof walbaahi asagaa waxa weeye loo baahan yahay inuu communitigiisa hormarsado bulshadiisa hormarsado haddii aan annagu marka waxaan dheernaan isu sheeginin waxaan qaban karna aanan qaban cid kale wax ku sugna xool noo hirgelimayaan waxa weeye miis waadaxa baynu berri ku kala qaadanaynaa adinka oo dalabku idinka imaanayo waxa laydin qabanayo waa layska dayey adinkoo muxuu ahayde biyo raba haddii aan wax kale aanu keenno biyuhuna meeshu ay muhin u yihiin dee waxba ma aanan qaban cid walba haddii been laydiin sheegi jiray haddii la iman jiray kolle cid waliba maanta halkaa timi siduu sheegay liibaan nin waliba meeshaa wuxuu ku shubtaa taariikhda qoraysaa annaga ka wasaaradda haween ahaan beenna ma sheegno warka iyagu waa cad yahay daryeelka haweenka iyo carruurta insha allah biidnillahi kariim waxaan rajaynaynaa wasaaradaha waaweyn oo maalqabeenka mani laakiin taayadu inay ka muuqato qandalo hadallada dhibaa waxay tahay waxa weye waxba nama soo gaaraan kaaradnama soo gaaraan daawo ma haysano caafimaad ma haysano waxba ma haysano maanta nasiib wanaag toddoba wasaaradood iyo afar hay-adood baanu wadnaa toddobadaa wasaaradood waxay rabtaa mid walba baahideeda inay ka turjubto ayay rabtaa afkeenu yuudan ceelin wixii allaale waxaan rabnaa wax walba inaan dul istaagno waxbarashada inaan dul istaagnaan rabnaa caafimaadka inaan dul istaagnaan rabnaa ceerashii inaan dul istaagnaan rabnaa baas weyn baanu wadnaa waxaan ahayd u malaynayaa wasiir madaxweynihii ugu horreeyey ee dowladda intii dowladdii dhexe federaalka ee dalka ka baxday madaxweynihii u horreeyey oo puntland madaxweyne ka noqdo oo qandalo yimaado haddaanan been sheegin sidaa darteed marka waxaad haddii reer qandala na lama xusuusan ama waa nala ilaaway maantana waad taataa dowladdii oo kaamila jawaabtii uu madaxweynuhu yidhi siduu hadda cabdirasaaq sheegay bowow madaxweynow macnaha waa affection waa jacayl waxaan marayaa qofka biniaadanka qalbi buu leeyahay dareenkii wuu taabtay runtii aniga wasiirka qorshaynta iskaashiga caalamigaa wuxuu igala shaqeeyey intaasoo hay-adada dowladda iyo kuwa braivateka intaba iyo international community sida tisbalas oo kaleeto liibaan hogaaminayo inay bosibil ay noqdaaniin inaanu maanta aynu hor nimaadno aad bayna runtii ay u tahay wax gool iyo maaragtay muhiim u tahay xaqiiqatan waxaan iin sheegayaa sida dadkii odayaasha iga horreeyay sheegeen berri baynu si fiican u xisaabtami doonaa